wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington caawa waxaa marti iigu ah ninka labaad ee dunidanaynu ku noolnahay ugu dheer awowgay aabbo nin yar yar yar yar yar yar yar buu ahaa waxaa kaloo aan idiin hayaa sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo weliba waa fanaanada caanka nimco yaasiin caraale oo iyana caawa inoo haysa heeso iyo sheekooyin xiise badan waa caawa iyo caweyska aan ku bilaabaya xuseen maxamed bisad waa ninka labaad ee dunida ugu dheer sidoo kalena waxaa la xaqiijiyey inuu yahay ninka caalamka ugu gacanta weyn leh xuseen bisad haatan wuxuu ku nool yahay dalka britain waxaana xalayto noo suurto gashay inaannu khadka telefoonka kula xidhiidhno xuseen kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington annagoo kaaga mahad celinaynaa inaad naga ogolaatay waraysigan adigaa mudan walaal sahra xuseen waxaad tahay ninka labaad ee ugu dheer dunidan yaad sidaasi ogaaday oo kuu sheegay waa sahra waxaan ku noolahay anigu waddankan u k oo aan ku noolaa iminka muddo afar iyo toban sannadood ah waddankan markii aan imi u k dee waxaan galay genisbook of recordka markaa qolada genisbook recordka ayaa sheegtay inaan ahay the second
waa tahay xuseen bal iiga warra noloshaadii yaraantii halkaad ku dhalatay halkaad ku soo kortay qoyskaaga ma waxaa ku jira dad sidaasi oo kale u dheer oo la odhan karo waa dadka dunida ugu dhaadheer mise waa qoys dadka caadiga un bal noloshaadii yaraantaadii iiga warran anu waxaan ku dhashay magaalada braco waalidkay ilaahay ha u naxariisto aabbahay iyo hooyaday hooyaday qof caadiya ayay ahayd laakiin aabbahay nin quwad leh oo laba lafoodaba wuxuu aabbahay maxamed bisad awowgay aabbo allah yarxam bisad magacan bisad waxaa loo yidhiba yaraan nin yar yar yar yar yar yar yar buu ahaa nin aada u gaaban oo aada u gaaban oo lafa yaryar sida igu maqaanaa markii aabbahay u dhashay ayuu yidhi laba mataanaaba ayay dhashay oo dee quwadiisa iyo magaranaysa ayay baaxadiisa oo aabbahay dee markaa u dhashay ayuu sidaa hadal baan ku maqlay dee nin gaaban oo lafayryar buu ahaa marka laakiin hooyaday raado daahir bahdoon waxay ahayd qof dumaroo caadiya ilaahay naxariistana ha siiya waa tahay mataantaada iyaduna ma sidaad oo kale u dheer tahay mise waa qof iyaduna dherarka dadka caadiga a leh sahraay walaal qof caadiya weeye xasna kolley waa taqanaa baan maleynayaa si fiican waa qof caadiya oo dee aan dumarka hablaha caadiga ah weeye oo qof iyada ilaahay normal ka dhigay aniga feeskayga marnaba maaha waa tahay bal markii aad yarayd sidee lagu ogaaday inaad nin dheer tahay markii aan dugsiga hoose dhexe dhiganayay ee gobolka togdheer iskuulka la yidhaahdo togdheer baan dhigan jiray allah daahirtuur la odhan jiray baa noo ahaa maamulaha iskuulka ahaa i uulada lay qoray ayuu igu biliifay ninkii la odhan jiray daahirtuur waa taha markaas saasaan iskuulka dhigtay markaa markaa teramkii koowaad aan dhignay kii labaad qof caadiya maan ahayn oo dee koritaankan iyo baaxadan iyo waxan baa igu soo socday waayo dhalinyaradii ila midka ahaydee dee iskuulkaan wada dhigan jirnay dee waan ka koro waan ka weynaaday ciyaalkii iskuulka marna la wada qora waa tahay xuseen bal waynu usoo noqon doonaa toddobaadyada dambe aynu dabcan waraysiga iyada dambe aynu ku qaadan doonaa bal noloshaadii waktigii koritaanka laakiin markii aad qurbaha timi dad badan oo dhaadheer baa jira dunida ninkaa dheer baa jira ninka labaad dunida ugu dheer baad haddana waxaa la sheegay inaad tahay ninka ugu gacanta weyn la dunida ma kulanteen dadkaasi dhaadheer ee uu ka mid yahay ninka turkiga ah ee adduunka ugu dheer maanta walaal ninka turkiga mar uu halkan yimi ingiriiska anigu waxaan ku maqnaa wadankii somaliland oo ismaanaan arag sida runtii ah ninkaasna weli dhaayaha maan saarin maanaan arag laakiin u k toles clap ka u k baan ka tirsanahay oo aan ka mid ahay member ka mid ah waata xuseen dadka dhaadheer ee ingiriis ku nool ay oo urur ay leeyihiin ama naadi ay leeyihiin ha halkaasaan isugu tagnaa wiigiiba mar ka waran noloshaada caadigaa siduu dhararkaaga u saameeyaa wallahi horta dee gurigaygan anigoo iminka aan ku noolahay aan kaala hadlayo waa guri aniga laygu talagalay oo qof caadi kuma noolaan karo waayo wax walba waa oversize sababteedu waa oversize jinkaygu waxayga oo dhani waa wada oversize waa wax aniga laygu talagalay oo aniga lai sameeyey kinjadayda oo kale ama towleedkayga oo kale ama magaranaysaa bedroomkayga oo kale waa wada extra waxbaa lagu wada dara dhararkiisa kor baa loo wada qaaday waatay ka war hadaad hadaad hadday dadku marti qaadaan gurigooda marka tegayso dee dhibaad ku qabaysaa dabcan oo dee guri dad gaagaaban oo caadiya loogu talagalay ninka dheeree labada qof dherarkooda leeg maxaa iyadana sideed iskula qabsataa horta horta qof ma martiyo qof ma martiyo oo dee qofkii aan martii lahaa ee aan u tegi lahaa ama ma garanaysaay xaafad dee aan ku hoyan karo oo habeen aan ku dhex karaa horta dee maba jirto oo aan ahayn dee guriga meesha marka aan ku noolahay ee aan deganahay laakiin meel kale oo dee ka baxsan markaan somaliland tagana dee dhulkaaban iska dhigtaa bahalkayga oo ya waa haddii frashku leegba lagu helo ha dee frashkaygaasaan laba isdaba dhigaayo aan iskaga seexdaa
waa hagaag dhegaystayaal haatanna aynu eegno sheekadii adeegto iyo sida maryan xaalkeedu yahay toddobaadkii hore waxay noogu wardambaysay iyadoo gurigii laga caydhiyey islamarkaana bacdii dibadda loo dhigay dal iyo dadtoona aana garanayn waa kan xasan kaafi qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada
maryan oo weli magaaladii dhex lugaynaysa garanala meelay abbaarto habeen madoobay noqotay waxay il ilaashatay derbi ay seexato taasay arkootay derbi dad kaloo badani kor horeba intay waraaqa gogladeen xaarxaaranayeen kama ay deyrin inay aragto dad sideedoo kale dibadjiif ahoo cirka xabkaysanaya dad oo dhan may rabin inay derbiga kala diristee dumar bay ka fiirfiirsatay wayna ku jireen iyagoon weliba aan yarayne badnaa maryan iyadu waraaqo ay goglato ma ay wadan meel gees ahoo dhaxanta looga cararay bay fadhiisatay dadkii meelaha jafjafanayay oo dhan rag iyo dumarba oo iyagu iswada yaqaan baa isku mar maryan soo wada eegay hal mar bay isku mar sidii iyagoo amar lagu siiyey qosol ka wada kaceen haye hadda bal noo waran goormaa durfigaagu soo dhacay ma galabta la joogo ohoo mise meel baad ku qarsoonaan jirtay soo dhowow gacmo furan derbigu waa derbigaagii gogolna adaaba dhar qaba boorsada maxaa ku jira maadna tustid aan dharka kula huwanne iyagoo weli sidii u hadlaya baa maryan la galay way cabsatay oo inta hadba dhan eegtay waxay istidhi kuwani adayba ku cuni doonaan meesha isaga carar hadalla'aan bay inta waxay sidatay jiidatay iska kacday ay sii dhaqaaqaysay maahee colkii meesha horay u deganaa baa ilqooreedda iska wada eegay oo intay isu wada iljabiyeen mid ka mid ahaa yidhi haye maxaa laga sugayaa maa cid lagu daro waad arkaysaanoo waa baadiye waryaa ku xiiraya oo loo duceeyaa hadda ha ilaabina wixii lasoo helo inaan lala kala dhuuman doonin ninkii horay hadalka u bilaabay una muuqday madax nin iska dhigaya ayaa laba dhallinyaraa inta farta ku fiiqa yidhi labadiinnan baa u xil saaran baadidaas dhaqsaadna uga warkeenaysaan halna iska jira inaad wax qamqamtaan ka boodayay dhuumane dadka meesha buuqayay waa dad cayr ah oo dibjir ah aan meelay seexdeen daayo waxay dhuunta maryaan hayn waxay ku dhaqaaqaan tuugo wax dafid aalkolo ay meelahaas ka shaxaadaan ama shilin ay dafeen ku gataan derbiyadu waa u guri ay seexdaan tuugada iyo waxdafistuna waa u shaqo wax nool ama nolol ka rajo qaba ma aha waa dad inta iswada nacay nolosha quus ka jooga walowba naftu ay yendayn iyagoo badan oo tiradoodu boqolaal kor u dhaaftay bay haddana dhan markii laga eego iswada garabsadaan maxaa yeelay dantooda iyo noloshooda mid ah way heshiiyaan iyagu oo way kala waana iyo tala qaataan waxay helaan waa dad sida badan wadaaga inkastoy u kala badsadaan siday u kala xoog weyn yihiin labadii maryan la daba dhigay siday usii dabanag-nag lahaayeen iyadoon laysla hadlayn baa lasoo taabacay si loola qabsado maryan mid kasta wuxuu hoosta ku wataa midi loo soo saantay in wax lagu dhaco dadkana lagu cabsigeliyo ama ha lala dhaco ama ha la tuso si loo qalqalgeliye wax la soo dhega nabnaadaba mar unbaa laysla soo simay kii lahaa aniga iiddaa ayaa inta maryan garabka garabka ugu dhuftay yidhi ob naa waa sidee maxaad ii dardari mise mid nafteeda nacday baa tahay kii kalaa isna soo booday walowba ayaan xisaabta ku jirin inuu isagu hadlo yirina maxaad inanta ka rabtaa ina adeer haye malaha nabad maryan aragtay in meesha wax laga wado intay istaagtay bay daymo kulul ku fagiijisay mise waaba qayb ka mid ah kuwii dhowaantan ka soo baydaday way fahamtay in jar loo degayo meeshii iyada ahaydna laga soo raacay hareeraha ayay eegtay mise dad sidaa ahoo ku dhowi ma jiraan way jiraan qof qof aan sidaa u danaynayna meelaha iska xawaareynayay inay af labadii yeertay maagtay misena la ahaan weysay waxay istidhi bal hadda u yara sug intuba inteeda kii horey wax u daandaadsaday baa yidhi naamaqal miyaanan kula hadlin maxaad iigu jawaabi weysay mise afkaagu hadalka ma karo ilaa laga hadal siiyo hadalkaa intuu lahaaba boorsaday sidatay buu qabsaday kii kalena garbasaarta iyo masarkii buu aaday maryan baa inta boorsadii isku duubtay qaylo ka kacday mar alla markii la arkay inay alaabtii ku dagaalamayso baa labadiiba isku mar intay midiyihii ay siteen iska soo jareen midba dhan ka gelshay iyagoon u meeldayine ha idinka hartoo ha idinka aamusto uga dan lahaa maryantii qaylinaysay baa shib tidhi midiyaha markay aragtay midiyihii midna cududda iyo garabka halka ay iska galaan hoosteeday ka gashay tii kalena si balfis ahoo dhinac mar ah bay gacanta dusheeda uga gashay
waa hagaag maryan caawo weerar culus ayaa ku habsaday maxay idinla tahay dhegaystayaal in xaalkeedu noqon doono ma sidaasi ayay ku dhimatay mise gurmad bay heli doontaa mar kastee dhegaystayaashu waxay fikradahooda iyo sheekooyinka ay u hayaan barnaamijka caweyska washington noogu soo diri karaan imailkan somali at v o news com haatanna waa qaybtii heesaha nimco yaasiin caraale oo ah fanaanadaad wada garanaysaan ayaa caawa inoo haysa sheekooyin xiiso badan nimco kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington aad baan u dhowahay sahraay qalbiyaaye nimco yaasiin goormaad adigu ku biirtay fanka oo aad heesaad qaaday kuugu horreysay goormay ahayd waxaa jirtay markaan idarka ka baxnay hees baa ka caanbaxday runtii olaado aliflo ku dhigay aliflooka dhigay markii aan taa ka dhamaynana macalmad baa noqday waan gartay dabcan waaba sheeko xiisa leh ee dadka na dhegeysanaya waxay intooda badani kuu yaqaanaan fanaanad marba haddaad macalimadna soo martay arrintaa lafteedu xiise gaaray leedahay markaad fasalkii sideedaad ee dugsiga dhaxa ka baxday waxaad noqotay macalimad marka halkeed ka bilowday maadadeed dhigi jirtay sideed macalimad ku noqotay waagaas haabla badan baa marka idanka ka baxnay marka halka waxaa kasoo baxay ilaa iyo
ilaa kun iyo sagaal boqol iyo labiiyo sideetankii macalimad baad ahayd ha ilaa toddobaatan iyo lixdii toddobaatan iyo toddobadii ilaa intaas kunkii aan ka baxay sheekh unbaan ka dhigan macalimad kaa dugsiga sheekh ha kiisa hoose kiisa dhaxan ka baxay dagna iskuulkii aan ka baxay hoose ayuun baan macalimad ka noqday waxaan dhigi jira xisaabta iyo historyga waa taariikhdana waad dhigi jirtay waa tay marka labiiyo sideetankii baad macalinnimadii ka tagtay sideetan lixiiban waa beri qaali marka markii aan qaaday ruwaadii axmed saleban hahe hahe ilaa naxariistay kulay isaga macalin iska saareen isagaa macalinkaagii ahaa ha waa tay marka inta aad macalimada ahayd miyaad fanka lug kula jirtay oo heese iyo miyaad qaadi jirtay mise macalinnimadunbaad ku ekayd markii dambeunbaad fanaannimada markaa aad doorbidood ku biirtay markaas macalimadu baan ku ekaa marka heestan la yidhaahdo ma lahayn sahre fanaanad inaad noqonaysa xataa qorshaha kuugumay jirin igumay
waa tay marka waxaa jirtay markaa waktigeed fasalka sideedaad dhiganaysay heestan alif la kordhabay oo aad dadka qaadaya aad kamid ahayd sidee heestaasi idinku timid marka idinkoo ardaya waxaa noogu timid dadkii ololaha tegay oo ololaha kusoo guulaystay soomaaliga marku soo baxay dee dadkao dhan baa lasoo diro adduunka loo kala qaybiyey soomaalida meel wala joogaan adduunka marka dadkii ololaha kusoo guulaystay fidiyey ayaa waxaa loo sameynayey baati soo dhaweyna tiyaatarka marka dhalada bilaada la bixinayo wixii saalaxu markaasna wax barashada ahaada ruwaayadii diiday iftiinka aqoonta la yidhaahdo waa macalin saciid saalax axmed hayso badan baad ka qaaday iyada lafteeda waa ta dadkii safaan lahayn dhowr iyo labaatan hablood iyo dhowr iyo labaatan wiil oo dhalinyara yaryar oo uniformkii gashay marka waa laydin keenay un idinku arday baa ahaydeen markaa kuugumay jirin inaad fanka iyo waxba damac kaagama jirin waktigaas maya maya markaa wax damaceeda jiri ma jirin waa hagaag nimco balaynu wada dhegaysano heestaasi oo ay ku luuqeynayso maryan cali muud adiga iyo kooxda kalena aad jiibta xoojinaysaan noqotay kadib macalimad baad noqotay shaqada macalinimada sideed u arkaysay waktigaasi marka facebuoka dhameeyo haddana shaqaysto seegiisa dhadhamiyo waxay noo hayd inaanu dadkaba ugu sareyno waa tahay marka waad ka tagtay macalinimadii sideed sideed uga tagtay macalinimadii macalinimadii waxaan ka tagtay jamiil saddexdii deedna xamar baan nafaqo kala raadiyarabay waxaan helay filinta beeraha oo aan si ka bilaabay shaqada taasaan ku wareegay filinta beeraha beer ka shaqeeyey iyadoo markaa muddo waxoogaa sana meelaha aan ka shaqeynayo esaasle markaa iyo xamar deedna maxamed saleebaan baaban riwaayadii diiday marka heesahaad riwaayadda ka qaadaysay maxaa ka mid ahaa nimca haddaadna xasuusiso ha horta mid waa waxay keenay shanaal wada qaadinahayde hadirburin waa adkaa ka baqan dhankayda waxaad ila bilir tahay beeraha wajaalo intuu roob barqadi helay baliyada xaareediyo togagii burqanayaan ha ka baqan dhankaygo
waxaad
ila bili tahay beeraha wajaalo intuuna barqadi helay baliyada xaredi togorkii buqanayaan barjogtiyoga hadhee bilicdooday habkana bandhigay sameeyeen tahaysanadii barwaha qaqa
marka heestaasaad shimaal wada qaadayseen heesta kalead maxamed saleemaan wada qaadaysayna teebay ahayd waxay ahayd kaa kale markaan isbaranay aan isagoo jaamacad arday qalin jebinaysa uheysaya aniguna ardayda kamid ahaa ayuu hees qaadayaa hees leedo adoo hooyo nuuraay hooyo nuuraay dhaxdaygu qaatay waa jeclaanayaa deednaarkii baan hees ku wada qaadaynaaba waa tahay masaxaan dhowr sano ugu imanaya waxaanu gelgelinaya marka dambe gaarhaan is dhaafsanayna combanes baanu qaadanaa leeyahay nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raaxadeedu sidaan kugu nugulahay niyadaadu ma ogtahay bas wuxuu leeyahay ilaa uku naxariiso amba nabarka caashaqu inuu igu nagaadoonin nolosha balaanka
wow marka heestaasi ayaad wada qaadeen haddana isagu soo dhoofayayo wadankiiba kusoo walayo deedna haddana hees dardaaranaanu sii wada qaadnay kanaaliba markaa dambinu waxaad kusoo wada qaadnay wadankii oo isugaayo nihi waxbarasha tigi koras lay soo diray ingiriiska marka soo dhamaysa inoo haato oo ilaa ardaynimadii caruurtii laaii dugsiga dhexe xidhiid laga dhexeeyey anigana de isguursano ayaa markaan maxamed taleebaan dee iskucalaaday isagii baan dibna warqada qoraan ku yiri de sader markaasu isaguna qaaday fikiriyo naftayda ila waaga igu dhacay intuba haloyde safeeda bise wadnaha suran sii kacay kursidisaya filin weydey waxaad halkaasisana mara dee maxamed taleebaan baa ii de adigaa baxaya waan imanayaaye de ishiisi wadna kolabtii dardaarma kan isagana hees waxaan sii wada qaadnay anka waxaan leeyahay kalgacaylka halisiyo hadimada ka dhowro hagalaabtaygu hay i wa kuwa haweyno inan hagar u geysta waxaad inkiixalayo naadigu waxaan ku iri isagana isaseegna markaan markaan weyne isaseega jacaylka leeda cidlaan kusoo dhacaya naag fududoo degdegaysi waa ayan dhibtilay adigu ikwaana iga dhigoon kartaana markii dambe anaa isqal calaakii ka qaaday haye somaali baan ku noqday aan sidii baan ku noqday markaan kurdiyey markana aan deetna oofka ugeliyey haweeney ardayga liimisiiye aan kale egaansimisnaa markaasaan somaali baan jira kana nafsigiisa ku hayaahay ninco meesha lagaama hayste ee ninkii utagoo seni buuxo sax markaasaan utegeena garanka yidhi haa markaasaan kuur waan soo ardaa galay markaasuu yidhi sawdigii naga guuray markaasaan gurye noqoy jacaylkii markaasuu yidhi sawdigii dinta u tare markaasaan kuuri war jacaylkeena dib ubaa darandooriga ahaa wow markaasuu naadigaa dalashee dabadaa ku tuura ee doondona ku jiro saan diiwaanka ibaad dambiilaa ku dhigan tahay haye adigu halkaasisina imariye ee dhaqaala qala halkii ana ka qaaday waajiisku dhamaatay saxay saasaana kusoo baxay laba fanaan oo Kaaday weliba oo- weliba maxamed salebaan oo caana Ilaahay- maaragtay la heesaysa oo dicirkaad martay marka markaas hore ogo tiyaatarkana ma aqaan fanaani waaberiyana ma aqaan dawlad inkaasunbuu xalayaan gabadha indhaha ka baxaysa xamarka qaaday madila boogani haye inturna wadanaa baka berigaa bakaka looga jiro sheenano bay tumaya markaasaa lacagta adduunka markaasa nalama yaqaanaan waxaan ahay music inamadan durdur waa music bakaka looga jira jalayaashu waa ninkan sooraan jawaan imanka adduunka qabtay komandanka Ah.
sooraan wuxuu ahaa aniga abwa wuxuu ahaa hooyaday hooyii matalaya oo siduu u matalaya inaad malaynayn ninkaasi wa- wa- waxa weeyaan joker weeyaan markasu galaa haye deedna anigoo dayna yar labaatan jira sagaatan jiraan fakana ku galo kaadeer dhareero gaagaaba marka joogo Khatar.
kalaaaayo yaa salaam ninkaan kaleeba kooxdu wato oo kirshada ma aragteeno nimada soo xukmaya ma aragteeno dee lacagta adduunka ma soo baxo xarmeysina sucuudi kusoo degnay
waa tahay markaan soo noqonay
heestaasi heelladu waa heelladaydii ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii caweyska washington toddobaadka dambe intaynu kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo caweys haddaan dugsi lagu xintuhne dhaxankaana helilaydi haddaan dugsi lagu xirtine dhaxankaana helilaydi heladuwaa heladaydi ka hadhimaa yo heloy haddaan dhulku gedi lahaynin cadcadaana hawrin laid haddaan dugsi lagu xirteene dhaxankaana heli laydi haddaan dugsi lagu xirteene dhaxankaana heli laydi heladu waa heladaydi ka hadhimaa yo helo helo heloy haddana horor laga ceshane haween bayaa dhaqan lahaa haddaan horor laga ceshane haween bayaa dhaqan lahaa haddaa hadalkaagi tuuro haddana hilinkii la sige haddaa hadalkaagi tuuro haddana hilinkii la sige hablaha soomaaliyeed horay baa loo yaqiini hablaha soomaaliyeed ahidiyo dhaqankiibay hayaane heladu ah heladaydi ka hadhimaa yo heloy hadduu jiro wiil xaliyeeye rageela laga helaa hadduu jiro wiil xaliye rageena laga helaa rageena laga helaa laga helaa ee. rageena laga helaa laga helaa ee. heladu waa heladaydi ka hadhima yo heloy